ujeeddada waxaa waaye waddankan waa waddan ilaahay nagu makaniyey soomaali haddaan nahay da-dayda beriga wax yaraa ka nool boqolkiiba hal ma dhamma waxaa da-daydaa oo ka nool waxaan isu kun yeeray beentan dalkan ku soo jiri jiray ilaa lixdankii in laga leexdo ee runta la aado runtuna waxay tahay wixii anaka dan noo ah oo abnin lagu helaayo waaye amnigaasoo ah macaasha adduunyo iyo mid aakhiro beentuna waxaa waaye fujuur fujuurkuna cirabtiisu waa cadaab iyo dhaqan xumo iyo adduunyo xumo runtuna waxaa waaye raaxo ammaankana waxaa u baahan ninkii dhalinyar ninkii duqa ninkii gaala ninkii muslima ninkii faqiira ninkii tanaada kulli ammaanka waa u baahan yahay beentuna waxay sii horaysaa wixii lagu jiro kasii daran maaluunba lagu tegayo intaasaa ina ku yeer xaaji abuukarar warbaahinta ood la hadasho waxaa ugu dambaysay muddo ilaa iyo ku dhowaad shan iyo toban sanadooda maxaa sababay inaad maanta warbaahinta hor timaad oo aad hadalkan jeediso
bismillahi raxmaan raxiim waxaa ugu sababa anigoo marka adduunyada ka facaaruqa ee marka sida ii muuqata iyo idoo qalbigayga intaasoo dhan aan ku jeli jira wax aanay sheegi karin beriga inaan ka tagana idhabayso waayo waxaan kugu yeedhay haye waxyaabaha beenta ah ee aad tilmaantay oo muddada soomaalidu ku soo jirtay goormee soo bilowdeen nooce ahaayeen yaa soo bilaabay waxyeeladii ay geysatay beentaasi bal dadka u faahfaah
waxaa bilaabay lixdankii markaan xurnimada qaadanaynay waxaa la yidhi xurnimaan qaadanay islaam maalan nahay islaamkaan marku dhaqmaynaa islaamkiina waa laga jeestay kutubaha xafiiska dowladda waxaa ali jaray lixdankii afartii inta ka horheed manhaajka iyo kutubaha lagu xukumo ali jaray kabacdina waa la iska laabay cadaalad xumaana ka timid iyo in been la sheego in la tooxsado xoolihii dadweynaha in cadaalad xumo lagu kaco in waxaan ilaahay raalkan la sameeyo in dowladii jirta markaas inqalaab lagu sameeyo in haddana inqalaabka kuwii sameeyey ay yidhaahdaan qabiilkaan duugaynaa qabiilkaan duugaynaa qabiilkan la dagaalamaynaa wax lagu sheegana qabiilka ay ahaayeen ka bacdina dowlada kacaankeed haddana tagto qabiil leesu wacdo qabiil lagu halleeya wax kasta marka cadaalad xumadu mahaasay ka timid al aanan ku socotaa ninbana ninka ka horreeyo caayaa ninba ninka ka horreeyo xamanaa ninka ka horreeyo waxana hadda xasan shaqaa la caayaa waxaan ka baqa halka si daran inuu yimaado haddaan dariiqaas laga leexan
dariiqa aad tilmaamayso marka aad leedahay ha la maro macne bal siduu u yaalla sheeg dariiqa aan tilmaamayna waxaan dhahnaa waa muslim maan nahay muslim aan nahay inaan muslimana ku dhaqa ku dhaqanno wixii muraad naga leh oo gaalaa oo waddankaana dan kalena iyadoo iyo koo gaalaa iyo unkoo muslim aan ku dhaqano in muslim la yahay oo dhaqankiisi lahaayo iyo in gaal la yahay ee sida gaalku dhaqanka u doonto loo doonto lamada waxaan hayn oo xoolihii dadka la kala boobaayo oo qof qof ammaankeed haysa aysan jirin oo qof qof beriga qarannimo ka shaqay haysa ee lix madaxweyne looga yeelaya etoobiya waayo waxaan la joogi waaya berigo idin waca
lixda madaxweyne ee etoobiya iyo meelaha kale looga yeerayo laftoodu way soo socdeen bilihii ugu dambeeyey ama sanadkii ugu dambeeyeyba maantaad ka hadashay ma xanuun xilligaas aysan kugu hayn oo hadda aad dareemaysaa jire maxaa kusoo baxay ciilku waa ahaye ee beriga waa la joogi waaye wixii been hoon sheegana aniga iskale iyo naftayda wax ka ahda waaye wixii run hoon sheegana intii igu mabda ka faa'idaystaan rajaynaya xaaji abuukar dad badanoo ku yaqaanaa waxaa laga yaabaa hadalkan maanta aad leedahay inay su-aale iska weydiiyaan iyo siyaabo kale ay u fasirtaan maxaad leedahay dadka ay suurtagal tahay inay si kale hadalkaaga u fasirtaan ama siyaasiyiin ha noqdeen ama dhaqan ha noqdeen ama ganacsato adoo kale ha noqdeene maxaad leedahay dadkaas
fasir la iska fasirta iyo qof wax laga sheego waxay keenaysa isoo kordhaysa male haddaba laygama qabo inta badan fasir xuma iga qabaan waa ogaha nuunxantiisa ma mooga
haye nuunxantiisa ma mooga xoolihiisana ma akaan leeyahay waayay aniga dowlad calodheerana waa la shaqeeyey Is- lixdii biloodna waa la shaqeeyey anugu in islaamka u janjeero alla igu xantaa
maxkamaddii een, shaqaale dheere oo oo- oo sagaashan iyo sideeddii miya haa waa la shaqeeyey haye waana burburto beenaana burburisay haye
midii lixdii biloodna beenaa burburisay oo kuwa wadayaa naftooda isku lahayn waaye aniga waxaan sugayaa wax islaamkaas uga dhab yahay waaye nin geedka naga furo oo biriga ilaahay xilligiisa noo faran rajaynayna Een, waxaad ku soo aadisay hadalkaagan xilli isbeddel la filayo oo ee, madaxweynihii ee, afartiisii sannadood ay qariib tahay xasan sheekh ee, lana filayo in doorasho timaado marka ee, m- suurtagal ma tahay inaad ula jeedo waktigan isbeddelka aad ku soo beegtay talabixintaada oo aad leedahay ee, isbeddelka ha lagu keeno ee, shareecada islaamka madaxweyne dalka ku maamula dabcan aniga qofaan koontara ku ah male kursina anigu ma rabo nima anugu wa- wato ama qabiilkaygana ma jiro ninka geedka naga fura oo beriga waxaanu ooman rana cabsiya Ha, aan la shaqay doonaa lamada dhinac oo isdilaysa haddana beriga ha,
ay eh, oo- oo- waa helaa ninkaas way,
waxaa lagu arkaa waxaa dhaqanka wanaagsan lagu helaa in ilaahay kitaabkiisa loo naqdo isqaqabsigan iyo dowladahan gaalada ah oo beenta noo sheegaya oon iyo kuba rabin marna ma unuka diintahay qaada maayaan inaan jecelnahayna ilaahayaa sheegay kun iyo afar boqol iyo soddon sano ka hore ilaahay sheegay haa ulaa tuxibuuna walaa yuxibuuna isgaa yidhi anaka waa jecelnahay iyo kuna ma jecla anakana ma jecelin laakiin waa inaan soo bandhigan raba anigu naftayda abuukar ahaan inaan soo bandhigo inaan gaala jeclayn iyaguna ma jecla ninka hadda maraykanka u tartamayo oo yidhaah Don- Donald Trump.
Donald Trump oo magaciisa Ha.
kaasaan anugu dhacsanahay dadkee waa kumau Haye.
sheegay kumau sheegay Hey, kuwaan madaxa waxau yidhi hadda daacis ha.
hilk- hilka loo taana keentay waa runtiis O- o- o- Obama keeno.
obama keenu ma jiri jir Hey, marka ciraaq la duqayhayo ha.
oo libiya la duqayhayo Ah.
oo suwala duqay ma ma jiran waxaan War.
iyo kaa keenay haddana islaamku korow sii aada dilkan iyo cadaadiskan korow ku aada ama hoos ku aadi ma Waa gartay.
unu koo islaama Ha.
iyo ikoo gaalo aan dhaqanno laakiin inaan iyako ka aqmar qaadanno Ha.
ha nagala daayo Een, waxaan rabaa oo u xaaji sheega madaxda xaaji waxaan rabaa inaan ku weydiiyo ee, waxaad tiri nin ragihi xantiisa ma mooga xoolihiisana ma arko haddaba aniga la- ima nabadgelyaa tiri Hadda maxaad nabad- maxaad ula jeedaa dadka u fasir bal maya waa ku dhegeysta.
layxantaa waxaasuu yeelaa kaasaatuu yeelaa waa alqaa'ido waxaasa la yidhaha Hey, asaa ligu xantaa anugu qof nama dhibin weliga waxna uma geysan laakiin waxay rabaa iska sheegaan dadku beriga waxaan magan u nahay ninka geedka naga fura oo beriga islaamka ku dhaqamana yidhaah oo gaaladaha naga baxda yidhaah anugu qofaan xamaayo xasan sheekh la xamamaa ninkaan la xamamaa qof lax kama rabo madaxweyneyaashaan la sheegayo etoobiya lagu yeeraan midna anfacaysa maaha dalka mid anfacaysa maahan wixii ugu ra'yina ha soo baxaano yay isqarin ya af daboolan dahab waa laga tegay ninka donald trump buri waxa- waa cadaysa una waa cadaysayna waa gartay ee, waxaad moodaa inaad ku dhawaaqday ee, hadallo aada u culculus oo ee, maanta dadka ku keeni kara een, aragtidooda isbeddel qaar badan oo adiga kugu aragtiya kuwana ay wax badan iska weydiin karaan haddii hadda ay soo baxaan hala soo baxo ayaa tiri oo dadku ha ha caddaystaan aragtidooda afdaboolan dahab way dhammaatay Ee, haddii dad badan oo oo qaybaha kala duwan ee bulshada ay soo dhaqaaqaan ee adiga iridaada soo dhoobtaan oo ku yidhaahdaan na dhaqaaji maxaad samaynaysaa anigu wax dhaqaaji maa waana ogtiin waana u jeedin aan wax dhaqaajinay laakiin ra'yigayga Ah.
iyo qalbigayga sidaasa ninka qalbigiisa waxaan afkiisa ka sheegay waxaan qalbigiisa ku jirana munaafaqa dalkaana munaafaqa waa ka daalay nin waxaan islaahay ma- siyaasiyiinta ama uu kasoo dhex baxaa nin caddayso kale warkaas oo la raaco haddaan la raacayna diintan ikraam maa ninku uu raba ha aado laakiin yaan laysku kaan jacburin diin isla diin gale ma isku dar maayaan waxaa socda hadda olole ee, ku aadan ee, isbeddelka oo oday dhaqameedyadii iyo ururadii bulshada iyo haweenkii iyo la kala cararayo oo laleeyahay qayb kasta ay waxay ordayso maxaad ka aaminsan tahay arrimahaas oo maxaad ka aaminsan tahay iyo odayaashan socda iyo waxaan iyo diyaasbaradan ordaysoo rabta inay hilaal qabata iyo see u aragtaa
intaasoo dhanba maaha waan ka hadlahay intaas lanooma sheegin waxaan ku dhaqmayna ilaahay baa noo sheegay waan la ogyahay oday dhaqmeed uma yaal koonkan koonkan allah is- dastuurka u soo dejay dejaa u yaal kitaabka ilaahay kitaabka ilaahayaa u yaal umana taal oday dhaqan uma taal haween uma taal dhallinyaro uma taal odayaal uma taal ilaahay u taallaa ninka qaata oo asagoo dhulka qaadaan ilaahay kor u qaadaa ninka qaata ee asagan lagu dhaqaa ilaahayna kor u qaadaa dadkuna baari u naqaa taladaada ugu dambaysa marka maadaama nin la yaqaano aad tahay inta badanna aan warbaahinta hor iman taladaada ugu dambaysa ee ku aadan eh, waxaan dhacaya dhinac waliba siyaasad ahaan dhaqaale ahaan eh, soomaaliya saamaynta ku yeeshay eh, lix iyo labaatan sannadood taladaada aad kula talinaysa qayb kastoo bulshada ka mid a
waxaan kula talinayaa wixii ilaahay unu- unuka ma iskeen koonka mase alla la keena allana keen alla sowna ma keeni Ha.
allihina keena wuxuu ku dhaqmi lahaa iday dan idiin ha- aan raba anigu dadkana dadkana taasa anfacaysa
xaaji abuukar cumar caddaan oo ah ganacsade soomaaliyeed oo inta badan kala hadlayey dadka soomaaliyeed in uu faro khayrka waad mahadsan tahay